bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan kusoo dhowaada warka habeennimo ee idaacadda dalsan qodobada ugu hore warkeenna habeennimo aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaysa qarax maanta ah haleelay bas ay saarnaayeen dad shacab ah oo marayay waddada xiriirisa muqdisho iyo afgooye ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya u ballanqaaday xulka toban iyo toddoba jirada qaranka soomaaliyeed abaalmarinno kala duwan maamulka degmada hodan ee gobolka banaadir ayaa awaamiir ka soo saaray ayaa awaamiir ka soo saareen iraahde degaano ku yaala degmada hodan ee gobolka banaadir muddo soddon sanaha kadib xarunta tiyaatarka qaranka ayaa lagu qabtay xuska maalinta nebigeenna moxamed nabadgeelye naxariis korkiisa haatee uu dhashay akhbaaraadka dibaddana waxaaad ku dhegaysan doontaana dowladda dalka ruushka ayaa sheegtay inay sii wadi doonto duqaymaha ay ka wada qaybo ka mid a gudaha dalkaasi ukrain
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
intaas maqasheen waa qodobadiini wararka kusoo dhowaada warka oo dhammaystiran faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa qarax maanta uu haleelay gaari minibas ah oo ay saarnaayeen dad shacab ah isagoo ku socdaalayay waddada u dhexaysa muqdisho iyo afgooye qaraxan ayaa la sheegay inay ahayd miino lagu aasi waddada dhinaceeda oo garaanta siddeed qofood ayaa ku dhimatay tireynta kalena dhaawacyo kala duwan ayaa soo gaaray kadib markii baskan maray waddadaasi qaraxaasi miinada dhinaca dhulkeeda lagu aasay uu haleelay dadka deegaanka ayaa sheegay gaar ahaan deegaanka xaawo cabdiya ee magaalada muqdisho duleedkeeda ku yaala in gurmad loo fidiyay dadkii dhaawac uu soo garay islamarkaana loo soo qaaray isbitaalada ku yaala magaalada muqdisho siddeed qofood oo dadkii baska saarnaa ahaa ayaa isla goobta ku geeriyooday lamana ogaa sababaha dhabta ee ka dambeysay qaraxan uu haleelay gaarigaasi mini baska ah ama ku wararka abka ee soomaalida caasiga u taqaana oo kusii socdaalayay islamarkaana kusii jeeday degmada afgoy ee gobolka shabeellaha hoose ayaa la sheegay in qaraxan uu haleelay inta badan qaraxyada la dhigo waddada dhinacyadeeda ayaa waxa uu khasaaro ka soo gaaraa gaadiidka sida gaarkaa loo leeyahay weliba kuwa dadkay raacaan ee loo yaqaan caasiyada kaasoo dhibaatooyin fara badan ka soo gaara dadka ku socdaalaya waddada xiriirisa muqdisho ee afgooye ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa xulka toddobiyo toban jirada ee qaranka soomaaliyeed u ballanqaaday hadiyado kala duwan ee weliba isagoo guddoonsiin doonaa markay dib ugu soo laabtaan magaalada muqdisho ra-isul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo la kulmay xulka tobadiy toban jirada iyagoo guulo ka sooyey koobka qaaradda afrika gaar ahaan bariga afrika loogu qabanayo caasimadda dalka etoobiya adisababa kadib markii ay usoo gudbeen kama dambaysta samafaynalka islamarkaana ay la kulmi doonaan xulka kubadda cagta dhallinyarada tobankaasi sood sudan ra-isul wasaare ayaa sheegay in ballanqaadkan islamarkaana uu sidoo kale uu bixin doono madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo ku sugan magaalada adisaba islamarkaana la hadlayay xulka toban iyo toban jirada ayaa yidhi
xariifyo ku noqotaan ood goolal waaweyn oo fara badan keentaan waa dalka oad ku matelaysaan waxaa kalood inagu mateshaan akhlaaqda iyo isdhegaysiga iyo muslimnimada iyo salaada iyo ismaqalka iyo qofba qofka kale inuu ixtiraamo iyo macalimiinta oo la ixtiraamo intaasoo dhan waa akhlaaq aad inagu matashaan oo la dhahaya wallaahi soomaalidu saanay u egyihiin waa kuwa soomaalidii saanbay saanay u egyihiin marka taasna waa qayb kale oo muhiim ah oo akhlaaqda ka mid ah oo aan rajaynayno insha allah inaad si fiican aad aad wax uga qabataan ama aad ugu dhaqantaan anigu dee waxaan idin ballanqaadayaa haddaad soo guulaysataan iyo haddaydaan soo guulaysanba hadda hadda horta waad guulaysateen saan guul baad ku fahtaan marka laakiin de tan jaa'isadeedu waa waa mid waa meel bay ku xidhan tahay laakiin haddaad soo qaadaan koobkanaa taas wax weyn bay noqonaysaa taas wax weyn bay noqonaysaa insha allah jais ad leedihiin haddana waad leedihiin laakiin way kala wen yihiin taas soo socota haddaad ku guulaysataan waa jaa'iso qiimo leh oo aad iyo aad u wanaagsan ood aad ugu farxdaan ayaan insha allah xukuumaddu bixin doontaa madaxweynahana insha allah wuu idinku imaan doonaa meeshuu idin sheegay idin ballanqaaday waa ballan madaxtooyadana waa laydinku martiqaadi doonaa sharaf baad insha allah weyn ayaad nagala kulmi doontaan waxaan idin leeyahay guulaysta waan guulaysanaynaa niyadda khayr u sheega dal baad leedihiin dad baad leedihiin waa laydin sugayaa dadka soomaaliyeed oo dhan tviyada saa u fiirinayaan way sugayaan marka waxaa waaye waa in wax fiican laydinka arkaa waan hubaa saad usoo dadaasheen haddaad usii dadaashaan waad guulaysanaysa
dhinaca kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa kulan kula qaatay magaalada disaba wasiirka arrimaha dibadda ee dalka etoobiyahana ra-isul wasaare ku-xigeenka iyagoo ka wada hadlay xiriirka labada wadan ee soomaaliya etoobiya sidoo kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa tegitaanka adisaba wuxuu la xiriira kulan ka dhici doona magaaladaasi oo looga hadli doono xaaladaha geeska afrika wadamada ku yaala maamulka degmada hodan ee gobolka banaadir ayaa awaamiir ka soo saaray dhulalka danta guud ah ee ku yaala degmada hodan ee gobolka banaadir sida warkan ay ku faahfaahinayso faadimo cabdiqaadir
waxaa la calaamadeynayo waa derbiga suuqa xaafadda soonikey ee degmada hodan ee gobolkani banaadir gaar ahaan waxa uu suuqan ku yaalaa waxda oktoobar waana suuq ay ku nool yihiin boqolaal qof dadyo kala duwanna ay ku ganacsadaan maamulka degmada hodan waxa ay sheegeen in suuqan uu yahay danguud marnaba aan loo isticmaali karin dana gaar ah islamarkaana waxa uu shaqaynayaa suuqa sida maamulku ay xuseen afar iyo toban sano ilaa saddex iyo toban sano inta u dhexaysa sidoo kale mas-uuliyiintan ayaa tilmaamay inay jiraan dad doonaya in ay suuqa boobaan kadibna u isticmaalaan dana gaar ah hase yeeshee arrintan amar adag ayay ka soo saareen maamulka degmada hodan iyo saraakiisha booliiska qaybahooda kala duwan ee ku sugan halkan iyo saraakiisha minishiibiyada intaasi kadib waxaa ugu horeyn hadlay gudoomiyaha waxda oktoobar shariif nuur cali waxa uu sheegay in aan la iibin karin suuqa lana kiran karin suuqaani afar iyo toban sano ilaa saddex iyo toban sano uu u dhexeeyaa u shaqaynhayay waa danguud dadkaasaa ku ganacsada oo ku noolo ku shaqaysta wararbaa suuqa ku jira suuqaas waxaan caddaynaynaa saakay inaan la iibin karin inaan la kirayn karin in dantii guuda loogu talagalay dadkii loogu adeego dad imaan la'aada ku joogaa jooga siaad og tihiinba waxaa laga celin la'yahay danihii guud dadkii mseedyadii suuqyadii xarumihii dawladda oo lagu shaqaynayaa daddad kor inta ka tuso buu lacag uga qaadanayaa wararkaasi waxa weeye carraday ku jiraan saaka maqsadka aan u nimid intaas weeye taliya xigeenka dhinaca qaybta weliyow cadde oo isna dhankiisa hadlay ayaa tilmaamay in gudoomiyaha gobolka banaadir uu ka codsanayo in tallaabo sharci waafaqsan laga qaado dadka ku howlan sidii suuqan ay ku iibsan lahaayeen dadka ku howlan ee isku dayaya inay sharciyeeyaan ama safarloog ama muxuu rajabuud u jaraan meelaha danta guud inay dadkaas guddoomiye uu tillaabo sharciga ka qaado kuwa kale oo raba inay ayakuna danahooda u sharciyaan inta lacaga laaluushaa bixiyaan in meelaha danta guud loo jarjaro suuqan sida ogtihiinba waxaa ku nool boqolaal qof oo xaafaddan deggan oo ama ka tukaamaysta ama ku ganacsada arrintaa ayadaa dadka ku howlan inay ka waantoobaan oo lacagahooda aysan meelo qaladaa ku bixin ugu dambeyn waxaa hadalka qaatay guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada hodan ee gobolkani banaadir cabdixamiid cabdikariin xuseen waxaan rabnaa ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool degmadan ama daafaha muqdisho ka imaada ee subax kasta ay ku soo damaaciya danguud inay hodan ka qaataan annagu ma aqbalayno majaraha hodan intaa haynana wallaahi bilaahi talla inaan aqbalayna danguud in dangaar loo isticmaalo ninka boqolaalka kun ku bixinayow danguud qaadan maysid ee aad meel kale oo adiga kuu fudud oo ilaahayna kuugu ciqaabaynin oo lacagtaadii waxa ku fidnayn ummadda soomaaliyeed hooyo danyar ha ku ganacsato suuqaan wax lacaga lagama qaado dowladaa dhistay dowladda dhistaan maanta gacanta ku haysa waxaan rabnaa marka dadka ka faa'iidaysanayo dowladda cusub iyo dowladdii wakhtigeedu dhammaaday inta u dhexaysa weli annagaa joogno annaguna waxaan ilaalinaynaa danta guud waay danta guud sideeda dangaara in loo isticmaalaahi waa nagu qalad qof kastoo soomaali ah nafteeda aniga markaan ka hadlaya uma ogoli wax uma soomaaliyeed ee leeda inaan keligay qaato sidaas aan u ogoleen anigoo mas-uuliyadda guddoomiye ku-xeenka degmada ah ayaan haddana qof kasta oo maamula oo annaga naga mid uusan u oggoleen in qof kale uu qaato haddaan aragno qof ganacsada ah oo eridan soo istaagaya waxaan hay-adaha amniga ka codsanaynaa oo booliiskuna la joogo maanta inay gacanbira ku qabtaan islamarkaasna maxkamadda sare iyo maxkamadaha madaniga ah lala tiigsado xabsiga dhex uu liinta ku xabiya ilaahay idinkiisa faadumo cabduqaadir xasan raadyahay tv-ga dalsan muqdisho
madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dani ayaa magacaabay guddiga dardargelinta howlaha doorashooyinka maamulka puntland madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dani ayaa soo saaray wareegto ku magacaabayo guddigan oo loogu talagalay inay dardargeleen howlaha doorashooyinka qof iyo cod ah ee laga hirgelinayo deegaanada puntland horay ayuu madaxweynuhu u sheegay inuu isagu dhaqangelinayo awaamirta ku saabsan islamarkaana uu dardargelin howlaha doorashooyinka qof iyo cod ah laga hirgelinayo deegaanada puntland madaxweyne saciid cabdulaahi dane ayaa horay doorashooyin qof iyo cod uga qabtay deegaano dhowr oo ku yaala maamulka puntland waxaana sidoo kale guddigan uu sheegay inay qaban doonaan sidii loo dardargelin lahaa howlaha doorashooyinka qof iyo cod ah la doonayo in sanadkan dhammaadkiisa laga qabto deegaano badan oo ku yaala maamulka puntland islamarkaana iyagu soo dooranaya guddiyada golaha deegaanada ee hoos yimaada maamulka puntland hore ayay ahayd kadib markii sanadkan bilowgiisa maamulka puntland oo horay doorashooyin u qabtay deegaano ka tirsan maamulka islamarkaana doorashooyin qof iyo cod ah oo tijaabo uu sameeyey maamulka puntland horey u sheegeen inay ku guulaysteen islamarkaana haatan ay dardargelinayaan qabashada doorashooyinka qof iyo codda la doonayo in laga hirgeliyo deegaanada puntland golaha tiyaatarka qaranka soomaaliyeedna waxaa lagu qabtay maalinta dhalashada xuska nabigeena maxamed nabadgelye naxariis korkiisa haatee lagu weyneynayo sida warkan uu ku faahfaahinaya waryaheena maxamed iidle
muddo soddon sana ah kadib halkan oo ah tiyaatarka qaranka waxaa ka socota munaasabadda xuska iyo weynaynta suubanaheena maxamed nabadgelye iyo naxariis korkiisa ee bahayeele mu'asasada macalinuur oo ah mu'asaso ku suntan faafinta diinta islaamka ayaa soo qabanqaabisay madashan sida weyn loo soo agaasimay ee lagu weyneynayo dhalashada nebigeena maxamed nabadgelye naxariis korkiisa ee bahayeele mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabadda kuwaas oo isugu jira wasiiro saraakiil ciidan xildhibaano culamaa udiin iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay munaasabaddan intii munaasabaddu ay socotay ayaa waxaa madasha looga sheekeeyey muhiimadda ay leedahay xuska iyo weynaynta maalintan qiimaha gaarka ah ugu suntan shucuubta muslimiinta ah ee bisha mawliid oo ah markii uu dhashay nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam ugu horeen waxaa madasha ka hadlay korneyl saacid macalinuur maxamed siyaad oo ku hadlayey magaca mu'asasada diiniga ah ee macalinuur oo munaasabadan qabashadeeda iyo qabanqaabadeeda lahayd mu'asasada macalinuur waxay ku soo dhoweynaysaa dhalashada mawlidka nabiga sala allahu calayhi wacalaa aalih taas oo ah waxyaabaha lagu farxo waxa ugu wanaaga badan mu'asasada macalinuur oo ka shaqaysa kheyraadka iyo diinta taas oo la bilaabay sanadkii markay ahayd kun sagaal boqol afartan iyo labadii waxyaabaha ay mu'asasada macalinuur ee ka shaqayso waxaa ka mid ah barista diinta qur-aanka kariimka ah iyo culumtiisa sheekh yuusuf cali caynti oo ka mid a culamaa udiinka soomaaliyeed ayaa ka hadlay muhiimadda maalintan iyo xuskeeda nabiga wuxuu yahay tunguu taagan yahay waa nabigayga calayhi salaatu wasalaam ina mutaabacata annabiyi diini walmaxabatu diini walictidaa bihi diini wa madxuhu diini wa tacliimu siiratihi nabiya diini intaasoo idin diintan ilaahay xuskeeda iyo weyneynteeda qiimaynteeda laakiin nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaana lagu xusan yihiin kitaabka qur-aanka ah iyo waxay ku cusub yihiin siirada nabigeena caleyhi salaatu wasalaam wasiir hore cabdiqaadir sheekh cali bakdaadi wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo awqaafta ee xukuumadda soomaaliya saalax shariif cali iyo wasiirka wasaaradda amniga ee xukuumadda federaalka maxamed sheekh cali doodishe ayaa iyaguna madasha hadal ka jeediyey maadaama ay muhiim u tahay waxaa loo baahan yahay munaasabadahan oo kale inay noqoto dowladdu cidda hoggaaminaysa cidda abaabulaysa cidda kharash garaynaysa ayna noqoto maadaama si sharciya ay u tahay maalmaha qaranka maalin ka mid ah oo fasax qarana ay tahay inay juhdi ku bixiso oo dowladdu ay munaasabaddan ka muuqato marka qofku ku sharfoo waayo haddii nebigu uu ka sheekeey uu ku dayda itibaaciisii sunnadiisu ayida dadku ku sharfoo waayo annagaa kowka ah horta taas in loo fahmaa la rabaa mooyaane nebiga maxaa la ii baahan inaan loo fahminaa la rabaa waxaa waye nebigana sala allahu calayhi wasalama waxaa dhaxlay dadkii maxaa lahay saxaabadii ka soo bilaabay ilaa salafu saalix iyo dadkii ka sii dambeeyey dhammaan way weynaynaayeen dariiqada qalbigeeda waa saafi indhaheeda waa saafi dhagaheeda waa saafi lisaankeedana waa saafi saas darteed bulshadeennaan dhibaatada ku dhacday marka aan rabno inaan la tacaalno oo aan amnigeeda fikri aan u ilaalinno si cilmi ah oo deggan oo xigmad leh ayaan fikirka u waajahaynaa dariiqada laguma yaqaano cuqdad laguma yaqaano xasad laguma yaqaano xiqdi laguma yaqaano xasrad inay abuuraan ugu dambeyn waxaa munaasabadda ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya cabdulaahi cumar abshirow fargaheelkaas waxaa soo gaarsiiyey oo culummada maanta meesha fadhiya ka shaqaysay inaan anaga la dhisaan ruuxiyad ahaan loo dhisaan jismi ahaan loo dhisaan heerkan maanta aan soo gaarno marka muhiimaddu waxay tahay horta marka ugu horeyso xafladaha inaan badino xafladaha qabashada darbiga inaan badino inaan bishaaba inaan qabsano soddon bilood maalmood markaan yeeleen habeen walba masaajidada aan tegi jirnay nabigaan ku sigirna maxamed iidle warbaahinta dalsan muqdisho
halka warkaasi aad ka dhegeysaneysaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddana dowladda dalka ruushka ay sheegtay inay sii wadi doonto duqeymaha ay ka wada gudaha dalkaasi madaxweynaha dalkaasi ruushka valadimir putin ayaa sheegay ciidankiisuna diyaar u yihiin inay difaacaan afar gobol horey ruushka uga tirsanaan jira laakiin haatan ay ka mid ahay dowladda dalkaasi ukrain waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in qadiyadda afarta gobol ay noqoto mid lama taabtaana islamarkaana dowladda dalka ruushka afartaasi gobol ay u magacaawday afar mas-uul iyagu wax ka qabta xaaladaha ka jira afartaasi gobol madaxweynaha dalka ruushka ayaa sheegay in iyagu ay gacam siin doonaan islamarkaana ay ku taageeri doonaan afartan gobol si aysan dowladda dalkaasi ukrain aysan cagta usoo dhigin ciidamadeeda guud ahaana warkii habeenimo idaacadda dalsan waa nageynta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalhel